Guddoomiyaha Guddiga Qaxootiga iyo Barakacayaasha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan waaxda dhulka maamulka degmada Baydhabo iyo mas'uuliyiin ka tirsan hay'adaha UN iyo OFID ayaa maanta xarigga ka jaray 314 guri oo loo dhisayo dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo. Dhismayaasha ayaa waxaa qayb ka ah xafiisyo iyo xarumo loogu talagalay in barakacayaasha lagu baro xirfadaha ay ku shaqeystaan. Guddoomiyaha Hay'adda Qaxootiga iyo Barakacayaasha Maamulka Koonfur Galbeed Cabduqaadir Cali Maxamed ayaa faahfaahin ka baxshay xarigjabka guryahan.
545 communal ah oo guryo yar dhistay laha ku bilaabo 2022 ilaa 2024 oo musqulooj oo leeyin oo guryahaasiitii adkaysan anle iriida roobkan anle yar dhisen oo dadkana geedka annagati hoy iyo isticmaalaan oo eediyo eedna anka noolaadan gudaana lanshaminday wal kasta walaagii asaasiga ahna oo markaasayti ahna lan la weydiiyahay hadda wali la wareejiyahay guri kuwaasoo lansuubii masharaaf biireebka ah iyo fuustooyin oo biyoogaas an ka dhiyaayaan oo keed an ah macnaha waa qaab cusub oo hay-adda kadarti oo afoodna eedii eedan ka ammaananta waa qofka madii shaqo wanaagsan usugobada way ka ammaanee laakiin qofka haddii shaqo wanaagsan aan qobana qof ammaana male shaqooyinkan wali nagadeenna iyo qobadan in un aan weerna hay-ado dadka mas-uuliyiintan kugu weyn oo maalgashiga suubiyan in han daawasha tagaan iyo aragaan unana ka dowlad ahaan wali marag ku annaa shaqada iyo qobadan in ata shaqada sidii lanka talagalay oo geedkan dowladdana ka qanacsanta dadkana ka qanacsayin maadaama dadka inta la sheelay wakiilku enna maamulkana galanwiinku jeysadi dhanka waaxda dhuux waaxda khaasatan wali in mahadnagaanay xafiiska guddoomiyaha degmada
agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee baydhabo xasan macalin ayaa u mahadceliyey maamulka degmada iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dhismaha guryahan marka koowaad waan sii mahadnagayn guddoomiyaha degmada oo isuna ungoroda ini dadkun barakacnimadu ku bahaano wayla raayisda deegaanka nagadan oo dhul la sii oo adeegyadoo lan dhammaystira kubacdi haddana lan security channel lan suubi macnaha oo sabarloogtiyo la sii oo lanka dhulsheegiisu lahaada dhulawaaca birshay deerow labaatan tumun eh oo adeegyada asaasigeena leh naqshadaysan mustaqbalkan kuroorana inii macnaha wayla raayisa balaan wafsabka kooyan kuroorana oo cisbitaal leh m c h leh iskuul leh wayla raawisa wadana leh accessibility shan iyo danbay lahaada wayse gaaranka mahadnaga guddoomiyaha commissionka oo barakaciyaalka usuna tusi macnaha dadaalshii qeybtiinka dambayti inii dadkun barakaciyaalka deegaan fayla helaan nololyo wayla raawisa asaasiga helaan guryahan xarigga laga jira ayaa loogu talagalay in lagu caawiyo qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada baydhabo